waxaan halkan maanta imid oo soo booqday idaacadda daljir magacayga waa khadiija cilminutaan waa maalintii ugu horeysay oo daljir aan imid alxamdulilah ilaahbaa mahaddaa leh waxaan salaamayaa idaacadda daljir oo da-weyn oo xarumo badan ku leh soomaaliya lagana dhegeysta ilaa dalka yurub iyo maraykan waa idaacad coddheer waa idaacad da-weyn raggeeduna waa daadihinayaa waxaan idaacada ku salaamayaa afar iyo tobanka iyo boqolka qur-aanka cadadkiisa salaanta islaamka salaanta ugu sharaf badan afar iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taasu waa idaacada salaanteedii ammaanteedii waxaan anoo khadiijo ammaanta jeedinayaa baaq nabadeed baan dirayaa ilaahay baa nabadda keena oo xukuma laakiin ilaahay dadaal waa kula jiraa buu yidhi baaqaasoo aan u dirayo soomaali gaalkacayo magaalay ahayd hal mid ah waa la kala deganaa dhibaata ma jiri jirin waxaan ku baaqayaa in gaalkacayo nabaddeeda horta bal marka ugu horeysa ilaabaa nabad noo soo jeesto ciidamada marka ugu horeysa mushaar waa in la siiyaa waxaan taas ka codsanaynaa wuxuu yidhi xasan sheekh anaa mushaarka dowladda federaalka abaa bixisa madaxweyne xasan sheikh hadda ha dhaco laakiin weli xilkii isagaa sheegta ra-iisul wasaale cumar cabdirashiid anigana waa walaalkay cumar cabdirashiid waxaan ugu baaqayaa horta waa ku mahad celinayaa markii wax dhacaanba adaa yimaada waana ku khasban tahay ra-iisul wasaare soomaaliyeed baa tahay halkan waagii aadan ilaa aadan cabdulle ilaa dowladdii dhexe wax qabiil maahle weli dagaalkama dhicin maxaa koosgareeyey ciidamada mushaar ma qaataan nin mushaar waayey oo gaajaysanna xabadaha isagaa iska furaya micla-aan buu ku furayaa joogtaha laga dhigo ciidamada horta mushaarkeeda waa dad yaryar waa dad waxaa weeye aan mushaar helayn waa dad waxaa weeye ilaahay baa xaalkooda middaas waa midii ciidamada kiitin waxaan u waxaan ka codsanaynaa ama ugu baaqaynaa wuxuu yidhi gabdhaha gabdhaha u dacwoodaa wuxuu yidhahdaa koontadii gabdhaha koontada gabdhaha gabdhihii ilaa madaxweynihii aadan cabdilla cismaan la dhashay iyo gabdhihii wax ahaa iyo gabdhihii wadaniga ahaa ma aadan u imaan gabdho guri lagu xireeyey oo wasiiradda hogaaminayso oo aan weligood shir ka qaybgelin baa horta aada u timid waxaana lagu sheegay haddee wixii lagu sheego baad qaadanaysaa hiddaha iyo dhaqanka aanu hogaaminayno oo labada boqol ah oo soomaali ka kooban oo waxa weeye aan helin master madaxweyne cabdiweli intuu joogay aan helin wax dhaqaala ah iyo wax siminaara iyo wax mataqaan ee shirara aan looga yeerin madaxweynahana dadkii soo dhoweynayay annagaanu hayn hiddaha iyo dhaqanka annagoo toddoba bas cali xaaji baanu soo dhoweynay madaxweyne cabdi weli baanu soo dhoweynay maalintii la soo dhoweeyey laba gabdhood baa naga dhaawacantay mana aanu weydiin waana lalka qadiyey lacagtii xataa lagu soo dhoweeyey waxaanu rabnay madaxweyne bal cusub isbedel inuu yimaado waa danaynaynayoo mudug baan danaynaynay waayo mudug waa taariikhiyan gaalkacayo waa magaalo weyn soomaalidana shantaraal afrig waxaa soomaaliya la yidhaahdaa gaalkacyo waxay la da-atay u s r laba boqol iyo iyo hadda soddon iyadoo maraysa taariikhdeeda ay gu dambaysa gaalkacayo magaalooyinka la mid maaha waa magaalo da-weyn waa magaalo la wada yaqaan marka waxaan rabaa ka tiro wixii dulman waa dulmannahay koontada aad u dacwoonaysid baan ka mid nahay waxa weeye koontada iyada meel soo saar waxa weeye inaad noo timaadid si deg deg aana rabnaa aan kula kulanno gabdhaha qol la gashaa dowladda gabar dowladda wasiirka ah ay wadato waxaa weeye gabdhahaasu maaha gabdhihii haa ilaa lixdankii iyo shantii gabdhihii israa-el ku dhintay oo soomaaliyeed baanu ka mid nahay gabdhihii mataqaan shirarka cabdulaahi yuusuf iyo cabdulaahi heshiiska dhexdhigay baan ka mid nahay niman diriraya maaynu xabad wata ee goolaabtan labaduna waa naga yeeleen gacantaanu isu gelin ina xorgoblaan ka markhaantiya dahabo ditorayso dahabaa ka markhaantiya xaawo samatar oo cabdulaahi qabay allah cabdulaahi jannaya raxmad siiyaa ka markhaantiya cabdulaahi markaanu u nimid saddex saddexdii xogeyn hal nina buu noo reebay asari ninka la yidhaahdo oo ina cabdirashiid qaba waxaan rabnaa inaad si degan doonta noogu timaadid xuquuqdayada meel saadhid nala kulantid markaad mudugna kormeer waa inaad ku timaadaa waa inaad u kurgashaa horta bal ciidamada dacbadu ma jidho waa nabad ciidamada inaad kurgashaa ciidamadu annagu intaa ma dhaafsiin karno dowladda puntland annagu caayi mayno waxna u dhibi mayno laakiin dowladda puntland waa ku xaqinaanahay ciidamada annaga oo hidaha iyo dhaqanka ah waxaan marka kaloo ku baaqayaa soomaaliya inay gabdhaha soomaaliyeed nimanka shirarka iyo nabadda wada gabdhihii waxaa ahaan jiray ilaa kaarka cabdulaahi yuusuf baan haystaa ilaa waxaanu haysanaa sheikh shariif ilaa waxaanu haysanaa cabdulaahi yuusuf baa noogu ballaarnaa nabadiisa toddoba sano afar sano eldoreed baan joognay saddex sano imbigaati baan joognay toddobadaa sano cabdulaahi toban kun oo qof buu biilay guddiga tagaya xarumaha anaa ka mid ahaa jini boqor islaanayraa ka mid ahayd gabdho maraykan u dhoofo hadda qaar joogeen baa ka mid ahaa cabdulaahi xataa qabiilka uu ka dhashay oo cumar maxamido qofkama darin waxaanu cabdulaahi aanu ugu diriraynay dalka inuu wax tarayo dadkana wax tarayo janno fardowsa aanu ugu ducaynayna